Magaalada Shiniile ee dawlad-deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa laga bilaabay ololaha daaweynta iyo qalimmada indhaha oo loo samaynayo dadka danta yar. Ololahan ayaa waxaa laga sameynayaa isbitaalka Faarax Faras iyada oo ay fuli doonaan dhakhaatiir samafalayaal ah. Doctor Maxamed Cali oo ka mid ah howlwadeennada isbitaalka Faarax Faras ayaa ka warbixiyey ololahan.
waa urur samafal oo la yidhaahdo c d a uu fadhigiisu addis ababa yahay qaliinka waxaa lagu samaynayaa hosbitaalka shiniile tiim baxaya ayaa jiro oo u baxayo degmooyinka sida xadhagaale ayshaca iyo dambal oo soo eegayaa jiro dadka halkaa u baahan qaliinka kadibna hosbitaalka ku soo xidhayo kadibna hosbitaalka kusoo xidhaya baa jiro waxay la kaashadeen kooxdani waxaa la yidhahdaa fadhigadu waa addis ababa waxaa la yidhahdaa charity development association baa la yidhahdaa ummah donor kaloo la yidhaahdo ayaa ayaa donationka bixinayo ololahan ayaa socon doona muddo kooban waxaana ku soo aaday xilli loo baahnaa